deegaanka cadakibir ee gobolka galguduud ayaa lagu qabtay kulan isugu jiray mahadcelin iyo sagootin oo si gaar ah loogu sameeyey guddiga dhismaha isbitaalka magaalada kulanka ayaa lagu muujiyey dadaalka iyo kaalinta muhiimka ah ee guddigu ka qaatay hirgelinta isbitaalka taasi oo ah tallaabo horumarineed oo wax weyn ka tari doonto baahiyaha caafimaad ee deegaanka mas-uuliyiinta waxgaradka iyo bulshada deegaanka ayaa ka qayb galay munaasabadda iyaga oona si wadajir ah u muujiyey taageeradooda iyo bogaadinta howlwadeennadii ku guulaystay hirgelinta mashruucani muhiimka ah oo raggan ay hormuudka u ahaayeen guddiga hadda ah runtii waxaan u sheegnay khayladaantii aan u geynay iyo maaragtay arrintii aan halkaa geynay awalna ay ogaayeen si mug iyo miisaan leh ayay noola qaadeen waana midda keentay in ay maalkoodii iyo wakhtigoodii intay isku soo daraan isbitaalkii uu meeshan ka bilowday oo hadda dhismihiisii uu socdo weliba si habsamil oo u socdo qiimaha badnaa ee nooga yimid caasimadda dalka soomaaliya ee deegaanka ka soo jeeday una yimid inay maaragtay deegaankooda iyo dadkooda iyo dalkooda ay horumariyaan waxaan leenahay kusoo dhowaada magaaladiinnii runtii kulankeennan kalabta wuxuu daaran yahay waxaad celinaynaa shaqadii wanaagsaneyd ee xamarka soo bilaabatay muddada dhowrka bilooda laga soo shaqaynayay maantana meel qurux badan oo maalmo ka hor dhagaxdhig aa sameynay waxaan rabaa inaan sidoo kale si hagar la'aana ugu mahad celiyo guddigii shaqadaani hayay ee dhismaha isbitaalka oo wakhtiga iyo runtii juhdiga soo bixiyey waxaan leenahay aad iyo aada u mahadsan tihiin taariikhdaa idin xusi doonto runtii waxa wanaagsan oo aad deegaankan u qabateen waxaan isleeyahay wax wakhti lagu bixi lahay oo ka wanaagsani ma jirto inaad dalkaaga iyo dadkaaga iyo diinkaaga aa u khidmayso waxaan leenahay waa mahadsan tihiin dhanka kale qaar ka mid ah guddiga ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta iyo sidoo kale taageerada ay u muujiyeen bulshada deegaanka iyagoona sheegay inay wax badani ka qaban doonaan baahiyaha asaasiga ee ka jira deegaanka maantay farxaddiina lama soo koobi karo haddee meeshii ugu quruxda badneed ayaadna geydeen meelaanna karaad noo qaadeen allah kahor idiin qaado waxaan idin leenahay dabcan inaan gacnaha isqabsanaa wadajir kastaa ku gaari karnaa annagu waa idiin nimid dabcan waxaan u nimidna waa horumarka deegaanka sidaad noo soo dhoweydeena noo sharabteena waa idinkaa mahad celinaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa maalin maalmaha ka mid a inaan sida maaragtay quruxda badan aan u xabladahayna in xaragjarka aan u xabladayna haddii ilahay idmo oo wixii aan qabanaynay meel dhalkooda aan u ayno gobolka magaalada cade kibir sida wanaagsan ee markii hore ay noo soo dhoweeyeen marka labaad haddana ay noo sugatinayaan galabtay oo mahadsanteynaan leenahay maadinka gaadho marka xiga waxaan mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda badan ee deegaanka cadi kibir ee qalbiga wanaagsan ee sida wanaagsan ee maqaamka sare leh noo maamuusay waxaan leenahay waa mahadsantihiin sharafii karaama dushiin ha ahaato
deegaanka cadakibir ee gobolka galguduud ayaa ka mid ah deegaanada aan lahayn dhanka caafimaadka kuwaasi oo baahi weyn u qabay inay helaan isbitaal